sax u noqoto waayo mar haddaa qolaylada faatixada imaamku waa ka qaadayaa qolaylada meel laga qaadi maayo waa laga doonayaa qofku inuu aqriya la rabaa marka halkii uu aqriyi lahaa unbay aqwaal ku yeesheen goormuu aqriyaya qole waxay idhahdeen intuuna bilaabinba qur-aanka qole waxay dhahdeen mayne markuu faatixada dhameeyo in yar ba la rabo inu imaamka yar aamuso intaanu suuradda kala bilaabin intaasuu qofkii markaa ma'muumka ahaa uu la imanaya uu akriyaya calaa ayi xaal inuu qofku aqriya waa laga doonaya faatixadii oo laga tegi maayo salaadu ama jahri ha noqoto ama sirri ha noqoto maamuumka ha noqdo imaam ha noqdo munfarid ha noqdo laga tegi maayo rasuulkuna calayhi salatu wasala ninkii salaadiisa xumey waa faray inuu aqriyo sidoo kale axaadiid fara badan oo kale waa ku timid qofkaan salaada aan aqriyin faatixat alkitaab inay nusqaan salaadiisa ku jirto rasuulka calayhi salatu wasalaam bay ku daba tukadeen saxaabadu dabeetana qur-aan buu aqriyay way ka daba aqriyeen kor bay u qaadeen dabeetana markuu salaada ka baxay buu yidhi cid idinkayda ka mid qur-aankayga daba akhriday may jirtaan kaasi yidha haa waanu sameynaa caynkaas markaasuu waxaan dhahaa dadkan qur-aanka yani kugu haystaa waxaan yani waxa waxaan dareemayay inay dad qur-aanka markaa iga jiidanayaan caynka ha samaynina waxaad yeeshiin marka qur-aanka markaa la aqriyayo qur-aanka dhegaysta ilaa bifaatixati alkitaab qur-aanka marka la aqriyayo waxba aqriyina idinku laa taqra'uu ilaa bifaatixati alkitaab ha aqriyina waxba ilaa faatixada mooyaane waxaad aqriyaysin keliya ha noqoto faatixada uun marka wuxuu far rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuuna imaamka la aqriyin wuxuu aqriyi la akhriyin ay qur-aanka dhegaystaan akhriyaan keliya faatixada uun wax kaliya inna aqriyin oo markaa qur-aanka ay dhegaystaan imaamka taasi markaa waxa weeyaan aqrintii faatixada mar haddii la yidhi faatixada in la aqriyo ragcaddii waa waajib hadduu imaamkii oo rukuucsanay uu soo gaadho markaa maamuumkii ula rukuuco ragcaddaa miyuu tirsanaya haddii la yidhaahdo wuu tirsanaya ragcaddaasi faatixadii muusoo akriyo waajibkii faatixada saarnaa miyuu ka dhacaya wuxuu leeyahy sheekh ibnu cuthaymiin raximah llah wayustathnaa min dalika alma'muum ida adraka alimaama raakican fayukabiru lilixraam arrintaa waxaa laga soo reebayaa ma'muumkii faatixada aqrinteeda marka la yidhi faatixadu waa waajib bay ku tahay qofku inuu ragcaddii uu aqriyo salaada dhexdeedii yani ragcad walba welibana sida xadiidka soo socda inoo sheegi doono waxaa laga soo reebayaa ma'muumkii idaa adraka alimaama raakican hadduu ma'muumku uu soo gaadho imaamkii oo rukuucsan fa yukabiru lilixraam marka ugu horreysa wuxuu kibaaranayaa xidhashadii allahu akbar waa xidhashadii dadka qaar ka midii hal mar un bay allahu akbar yidhahdaan way rukuucaan laakiin waa laba takbiiradood baa laga doonaya mid waa takbiirat lixraam midna waa takbiirtii rukuucda weeyaan oo takbiirat lintiqaalkii allahu akbar takbiirat lixraam dabeetana haddana allahu akbar oo ah tii rukuucdii yuu la imanaya uma yarkac hadduu labaduba israaciyan wax dhibaataa ma laha laakiin sida fiicanee fadliga badan waxa weeyaan inuu takbiirtii horena la yimaado oo ixraamkii ah toddobana uu ka dambaysiiyo oo labadu markaasa u kala dambeeyaan lakiin hadduu mid keliya uu la yimaado hal takbiir oo keliya allahu akbar oo ay noqoto takbiiratu ixraamkii tii rukuucdii waxba noqon mayso salaadiisu yani waa wax dhibaataa ma laha oo way isgudageli karaan labadii labadu waa takbiir labadu way isgudageli karaan dabeetana uma yarkacu wa tasqutu canhu alfaatixatu markuu takbiirtii la yimaado waa rukuucaya imaamku la rukuucaya faatixadiina way ka dhacaysaa fi hadihi ragca ragcaddan faatixadii laga doonayay ee waajibka ahayd ee laga rabay inuu aqriyo way ka dhacaysaa waajibkaasi maxaa u daliila wuxuu u daliishaday markaa lixadiidi abi bakrata aladi rawaahu axmed walbukhaariy waabu daawuud wاnnasaa-iy anahu intahaa ila الnabiy xadiidkii abi bakra markaa axmed iyo abu daawuud soo saaran iyo bukhaari anahu intahaa ila الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wahuwa raakicun farakaca qabla an yasila ila الsaf abu bakrata saxaabigaas wuxuu soo gaadhay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo rukuucsan ayuu masaajidka soo galay intuuna safkaba soo gaadhin buu rukuucay safkaba intuuna soo gaadhin buu rukuucay dabeetana waa ku soo socday safkii buu saa ku soo galay isagoo socda oo rukuucsan fadukira dalika lلnabiyi salى اllahu عalayh wasalam arrinkaas baa nebiga loo sheegay deetan rasuulku wuxuu yihi zaadaka allahu xirsan walaa tacud ilaahay ha kuu ziyaadiye dadaalka aad dadaalaysid laakiin ha ku ha u noqonin ficilkaad samaysan marka sida kitaabkii horeen kusoo marnay ficilkan loo diiday in la leeyay walaa tacud micnaheedu waxa weeye wuu soo cararay sida riwaayad qaar sheegeen orod buuse soo daayay markuu arkay isagoo rukuucsan markuu soo cararay oo digdigtii markaa rasuulku maqlay calayhi isalaatu wasalaam markaasuu weydiiyey orodkaasi aada soo carartay ha u noqoni waxaad usoo socotaa waxaad usoo markaad masaajidka imanaysid adigoo degan oo sakiino iyo waqaar yani deganaansho iyo xasilooniya markaa ku sugan masaajidkii gaal kaalay imaamku wixii aad kasoo gaadhid la tuko wixii kaa tagaana la kaalay marka marka laa tacud taas ba yaa lagu iyagu yaa lagu fasiray culimada qaarkood waxay ku fasireen walaa tacud rukuucda uu soo rukuucay ee deetana uu kusoo socday ilaa safkii inta halkaasoo kale kusoo rukuucay isagoo rukuucsan buu deetana soo socday qiyaasii waxoogaa aan badnaynna waa soo socday markuu arkay in dadka rukuucsan inuu soo cararay ayuu dabeetana rukuucay safkii intuuna soo gaadhin markaa uu soo safkii buu kusoo galay socodkii isagoo soconay markaa socodka dhaqaaqa aad soo dhaqaaqday ee adigoo safkii aan soo gaadhin aad soo rukuucday rukuucdii kusoo socotay ha u noqoninna waa layidhi yani walaa tacuddaasi ha u noqonin taasi sidaana way noqonaysaa laakiin waa la bushiyey taasioo waxaa la yidhi waxay ka sugnaatay saxaabo kale oo cabdullahi bin mascuud uu ka mid yahay saan filayo iyo markaa saxaabo kale waa ka sugnaatay iyagoo caynkaa sameeyey marka saxaabiga laftiisa xadiidka inoo warinaya ee rasuulku ku yihi zaadaka allahu xisma laa tacud ayaa berigii dambe caynka had isaga laftiisa haddana sameeyey marka haddii loogala jeedo ha u noqonin socodkii uu rukuucdii isagoon safka soo gaadhin uu soo rukuucay haddii taa loogala jeedo de marka dambe muu sameeyeen isaga laftiisu waa ka joogsan lahaa ina waa loo diidayy marka waxay kutusinaysaa in loogala jeedo orodkii iyo socodkii cararkii uu cararayay wuxuu wa fii riwaayati liaxmed ana nabiya sal l samica sawta naclin sawta nacli abi bakrata wahuwa yaxduru yuriidu an yudrika rakca sheekhu si tafsiiri wuxuu yihi riwaayada kale axmed waxay sheegaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu maqlay jaandhawdii ama kabihii abubakrata oo markaa ordaya ayuu maqlay sawdkoodii kabihii qacqacd yani yuu maqlay marka waxa wayaan kabaha isagoo doonay rukuucdii inuu soo ragcaddii inuu soo gaadho deetan rasuulku markuu ka baxay salaaddii wuxuu yidhi man isaaci waa ninkii ordayey ee soo cararayay mee qaala abubakrata ana wuxuu yihi waa aniga ninkii cararaya waa aniga wey deetana rasuulku wuxuu ku yihi zaadaka allahu xirsan walaa tacud yani inuu soo cararay oo cararkii loo diidan yahay baa xadiiskii markaa ka muuqata marka walaa tacud micnaheed waxa weeyaan ha u noqonin orodkaad soo carartay وعند الطبراني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفوتني الرجعة معك طبرانيna wuxuu soo saaray inuu nebiga ku yidhi calayhi الصلaaةu وaسaلاam صaxaabigu orodku wixii ku kalifay buu sheegay waxaan ka baqday inay ragcaddu iga tagto ragcaddaas inay iga tagtaan ka baqdayo waxaan doonayba ka soo gaadho deetna wuxuu yidhi sheekhu walaa شhaka أna غرضa أbi bakrata min sacyihi وarukuucihi qabla an yasila الصف huwa إdraaku الرakcة waxaanu shaki ku jirin buu yidhi abubakrata oo saxaabiga ah ujeeddadiisii inay ahayd orodkuu soo ordayey iyo rukuucduu soo rukuucay intuuna safka soo gaadhin ka hor ujeeddadiisu waxay ahayd inuu ragcadda soo gaadho imaamka ragcaddiisi inuu soo gaadho waman lam yakun yudrikuhaa maa facala kadalika maa facala dalika qofka aan imaamka yani rukuucdii intuu kusoo gaadho ragcadda aan tirsanaynin caynkaa mu sameeyeen yani ragcadda hadduu dooni marka waxa weyaan inuu soo gaadho haddii ragcadda aan lagu soo gaadhayn rukuucdii haddaan lagu soo gaadhaynin caynkaa muu sameeyeen duu iska joogi lahaayoo mar haddii laga hor rukuucay ragcaddaas way ka tagtay mar hadday ka tagtayna de waxay noqonaysaa markaa ama imika hala rukuuca amiyunu la rukuucin ama hala sujuud amiyunu la sujuudine kuley ragcaddaas way ka tagtay marka orodkii iyo rukuucdii uu soo rukuucay sabkii soo gaadhin iyo wax faa'iidaa ma laha marka orodkuu soo ordayey iyo rukuucdu soo rukuucay safka intuuna soo gaadhin intaasi waxay nutinaysaa in uu doonayay saxaabigu inuu ragcaddan u gaadho oo inta la rukuucsan yahay uu la rukuuco oo rukuucdii laga soo hortoosin suu ragcaddaa u tirsado haddaynay caynkaasi jiri lahaynna dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waanu u caddayn lahaa sida oo kalena saxaabigu caynkaa ma sameeyeen walowlaa annahu adrakaha la amarahu nabiyu sal sl biqadaa'iha hadduu rukuucdaa soo gaari lahayna nebigu wuxuu fari lahaa inuu ragcaddaa soo celiyo wuxuu lahaa rukuucda la rukuucday ragcadda haddaad tirsatay dib u soo celi marka yani faataxada way ka dhacaysaa ma'muumkii soo gaadhay imaamkiisii oo rukuucsan lana rukuucay ragcaddaana waa tirsanaya waajibkii ahaa faatixaduna aqriyaana way ka dhacday waajibkaas waa ka dhacaya xadiidkan baana u daliila in faatixada ragcad walba la akhriyayana xadiidkan baa daliilo ah yani markaa aynu aqri doono xadiidka labaad عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي وحوها يقرأ في الركعتين الأوليين لبدا ركعات هر من صلاة الظهر صلاة الظهر وحو أغريتر بفاتحة الكتاب فاتحة أيو أغريتر وسورتين يلا وسورة وكله يطول في الأولى تهر وديريني ويقصر في الثانية ركعة لبادنا وسوق أبني ويسمع الآية أحيانا وقت إذا قال كم يددك ومقشيني آية قرب يرقى آية ددك كله ومقليوي وكان يقرأ وحو حمد أقرأ في العصر صلاة عصر بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب كي وسورتين لو سورضات يطول في الأولى لو ركعته هو ديريني ويقصر في الثانية تلوانا وقابني وفي الركعتين الأخريين labada ragcadood kalena wuxuu aqriyay biummi lkitaabi faatixada keliya wa kaana yuطawilu fi اragcati اuulى ragcadda hore waa dheeraynay min salaati subxi ee salaada subax ka mid a wayuqasiru fi اhaaniya salaada ragcadda labaadna waa gaabinay xadiidkan waxa uu ka warramayaa rasuulka sala اllahu alayhi wasalama salaada siduu u aqri jiray qur-aanka salaadaha duhurkii iyo casarkii iyo salaaddii subaxa siduu u aqriyay marka xadiisku sheegaya kaana rasuulu اllahi salى الlaه alay slm yaqra'u fi الragcatayn اluulayayni min salaati الظuhri bifaatixati اlkitaabi wa suuratayni labada ragcadood ee hore ee salaada duhur ka mida wuxuu aqri jiray faatixada yani ragcad walba wuxuu aqri jiray faatixada laba suuradoodna uu raacinay mid midba suurad buu raacinay waa suuratayni sida riwaayada kale bukhari kuso arortay suuratan suuratan suurad ragcaddii kood markuu faatixadii aqriyey suurad kalena waa raaciyey ragcaddii labaad markuu faatixadii aqriyey suurad kalena waa raaciyey marka ragcad walba wuxuu aqriyey labada ragcadood hore faatixadin waa aqriyey suuradna waa raaciyey yuطawilu fi اlأuulى wayuqasiru fi الثaaniya ta hore labada ragcadood ta hore waa dheeraynaya ta labaadna waa gaabinaya yani midna waa dheeraynayay midna waa gaabinaya faaidada ku jirta waa maxay waxay dhahan ahlucilmigu faaidada ku jirta waxa weeye qofka tukanaya ragcadda koowaad waa nashiid aad buu firfircoon yahy marka dherarka hadday dheeraato lagama yaabo inuu dareemoba ragcad ragcadba ragcadda ka horeysu kayuu ka firfircoon yahy qofku ragcaddii koowaad ta labaad isku mid maaha ta koowaade salaadda u xidhay marka ugu horraysaba wuu ka firfircoon yahay ta labaad saa daraaddeed ba tii koowaad loo dheereeyey baa layidhi oo marka xikmaddaasi ku jirta sheegeen culimmadu wayusmicu laayata axyaana waqtiyada qaar ka mid a aayadda waa aqriya kor buu qaadi oo dadka ku dhow oo dhan way maqlayin salaadad waa salaad siriyaad la soco hoos baa loo aqriyaya waxa weeye waa salaad duhur duhurna kor looma qaado qur-aanka laakiin aayad aayad buu kor u qaadayay marka waa la maqlayay dadka ku dhow dhow oo kale way maqlayeen kor buu qaadayay wa kaana yaqra'u fi lcasri bifaatixati lkitaabi wa suuratayni waa labada ragcadood hore salaada casarna wuxuu aqrihi jiray faatixada kitaabka iyo laba suuradood ragcadda koowaad faatixadii ragcadda labaad ragcadda koowaad faatixadii iyo suurad ragcadda labaadna faatixadii iyo suurad suurad kale yani yuطawilu fi اlأuulaa ta hore waa dheeranay wa yuqasiru fi الثaaniya ta labaadna waa gaabinay yani labada labada ragcadood tahorna dheerta takarna way gaabanta wa fi ragcatayni اlukhrayayn labada ragcadood ee dambe duhurkii iyo casarkii labadaba duhurka labadiisa dambe casarka labadiisa dambe wuxuu aqriyay biummi اlkitaabi faatixada oo keliya buu aqriyay faatixada oo keliya u aqriyay ku gaabsanay labada ragcadood hore wuxuu raaciyay faatixadii suurad suurad labada ragcadood dambena wuxuu ku gaabsaday faatixada oo keliya وkاna yuطawilu fi الragcaة الأuulى min salaaةi الصubحi salaada subax ragcadda hore ee koowaad waa dheerayn jiray wayuqasiru fi aaniya talabaadna waa gaabin jiray xadiisku wuxuu tilmaamayaa baynu ka qaadana marka hore masaladii aynu sheegayna oo ah in ragcad walba faatixada la aqriyo iminka rasuulka alayhi salatu salaam yani ficilkiisa waa ku muuqataa labadii ragcadood hore waa aqriyay laba suurad kale waa raacay labadii ragcadood dambana waa aqriyay marka ragcad walba oo salaaddii ka mida wuxuu aqriyay faatixadii taasi waa ko in ragcad walba oo la aqriyaa waa waajib marka kan waa qodob qodobka labaad ninkii salaadiisa xumeeyey rasuulku alay sl markuu salaada baray ee uu yidhi marka waxa weeyaan qibladaad qaabisho allahu akbar raysano qur-aanka aqro faatixadii inuu aqri la faray ragcaddaas markii uu dhammaystiray deetna wuxuu ku yidhi uma afcal fii salaatika kulliha salaadaad oo dhan sidaa samee sidaa aan ku baray ragcaddaa koowaad aan kuu sheegay ragcad walbabana caynkaa samee marka waxay kutusinaysaa qur-aankii baa la faray inuu aqriyo in ragcad walba uu la yimaadana waa la faray markaa qawlna waa kaga sugnaatay rasuulka ficilna waa kaga sugnaatay taasi waxay markaa ay radiyaysaa ahlucilmiga qaar ka mida oo yidhi faatixada ragcad keliya haddaa la aqriyo waa ku filantay yani haddaad faatixada ragcadda kood keliya aqriyo inta kale haddaad iska daysa salaadaada waa saxaysaa maaha waajib inaad ragcad walba akridaa waa qalad ragcad walba in la aqriya waa waajib waxaa u daliila ficilka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kale u daliila hadalka uu faritaanka uu faray ninkaa salaadiisa xumeeyey inuu faatixada u aqriyo ragcad walba taasi waa qodob qodobka labaad oo xadiidkana tusinaya waxa weeye salaada duhur iyo salaada casar waxaa la mid ah salaadaha kale ee afarta ama saddexda ah ragcadda koowaad iyo ragcadda labaad faatixada suurado kalaa la raacinay ragcadda koowaad iyo ragcadda labaad faatixada waxaa la raacinayaa suurad suurad ama laba suuradna waa la raacin karaa sida xadiidka soo socda aynu ku arki doonno insha allah yani faatixada waad aqriday suurad kale waad raacin doonta faatixada aqrinteeda waa waajib suuradda kalead aqriday suuradda kalead raacisay xukunkeeda waa sunna weeyaan labada ragcadood ee marka waxa weeyaan ugu horeeya suurad suurad baa la raacinaya labada ragcadood ee dambe waxaa lagu gaabsanayaa faatixada sidaas way ansaxaysaa laba arrimoodoo kalena waa sugnaatay oo rasulku waa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam tani waa qodob yacni labada ragcadood hore in faatixada la aqriyo suura suuran la raaciyo labada ragcadood dambana faatixado keliya lagu kaaftoomo waxaa kale soo aroortay afarta ragcadoodba in faatixada suurad la raaciyo ragcaddii koowaad faatixada waad aqriday suurad baad raacinaysaa ragcaddii labaad faatixada waad aqriday suurad baad raacinaysaa ragcaddii saddexaad faatixada waad aqriday suurad baad raacinaysaa ragcaddii afraad faatixada waad aqriday suurad kalaad raacinaysaa yani way ku bannaantay waa yani qaabka labaad ee sugnaatay iyaduna arrinka saddexaad ama qaabka saddexaad ee sugan waxa weeyaan in afarta ragcadood buu qofku ku kaaftoomi karo faatixado keliya faatixado keliya buu ku kaaftoomaya halkuu suurad ka raacinaya uu iska daynaya faatixado keliya ku kaaftoomaya faatixada hadduu aqriyo suuradda kale uu iska daaya salaaddiisu asaxaysa waxaan u daliilaa ninkii markaa mucaad ka soo ashkatooday rasuulku uga soo ashkatooday calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa rasuulku markuu yimid rasuulku ka ashkatoodayba rasuulka iyo mucaad wada hadleen markaasu wuxuu ku yidhi anigu maarata shashowgiina hadalka yar hoos u dhiganaysan adii mucaad anu garan maayo markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi adu maxaad akridaa markasu anu faatixadu baan akriya adu maxaad akridaa buu ku yidhi salaadda maxaad ku akridaa wuxuu yihi faatixado keliyun baan akriya anugu marka waxay kutusinaysa ninkaas inuu faatixadun akriya salaadiisi waxba nu ku darayni haddii markaa ina banaanin rasuulku alayh salaatu wasalaam waa u sheegi lahaa wuxuu ku kaaftamay faatixadii salaaddiisna waa ku asaxracinkaas saddexdaa arrimoodba way bannaan yihin saddex arrimood fahantaman maranay soo ma ya ta kood maxay ahayd labada hore suurad la aqriyo suurad la raacid labada dambana faatixada lagu kaaftamo cismaan adin kala sheeg ragcad walba in faatixada la aqriyo ka saddexaadna wuxuu ahaa in lagu kaaftoomo faatixada keliya taas waa qodob qodobka saddexaad ee xadiidka marka waxa weeya uu tilmaamaya waxa weeye duhurkii ragcadda koowaad iyo ragcadda labaad way kala dheeryihin labada ragcadood ugu horey way kala dheera way u kala dheeran jira rasuulka alayh salatu slam ragcadda koowaad buu yar dheeranayay ragcadda labaadna waa gaabinayay salaadda casarna saasoo kale ragcadda koowaad buu dheeranayay ragcadda labaadna waa waa gaabinay way ka gaabnayd tii hore way ka gaabnayd sida oo kale salaadda subax ragcadda koowaad way dheerayd ta labaadna way ka yar gaabnayd salaadaha waxaa dheeraa ragcadda koowaad baa dheeray xikmadda ku jirtaa waa baxay ahlucilmigu waxay yidhahdeen duhurka iyo casarka iyo salaada subax saddexdaa salaadood sadderagcadoodii ugu horreysay wuu dheereeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam sababta loo dheereeyana waxa weeye ana awqaati hadihi salawaat salaadahan awqaadeedu waxa weeye waqtu raaxatin wa baycin wa shiraa'in wa tacabin wa gaflatin wa nawmin waa waqti wax la kala iibsanayo wuxuu iibsanayo qofkii ama uu iibinayo ama uu raaxaysanayo ama uu daalan yahay ama uu moogan yahay ama uu hurdo qofkii marka fa fi tadwiili idraakun lisalaa dheeraynta ragcaddaa la dheereeyey waxaa ku jirta qofku inuu soo gaadho qofkii mashquulay ama hurdo ku dib dhacay qofkii seexday marka toose iyadoo la aqiimayo intuu weysaysanaya ee markaasuu rigelaya hagaajisanaya wax laga yaaba in ragcadda koowaad ama ka soo gaadho ama ragcadda labaad buu soo gaadho kii saasoo kale ku yar habsaamay wax iibkii intuu albaabkii xidhayo oo kasaan baxayo yani waxoogaa baa ku jira marka marka sugitaan baa ku jirta dheerayntaa la yar dheereeyey dadkii inay soo gaadhaan duhurkii iyo casarkii casarkii kii seexday salaada subax kii seexday duhurkii kii shaqaynayay intuba inay soo gaadhaan sidaas baa ku jirta baa layidhi waxaa kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay salaada duhur iyo salaada casr salaada duhur labada ragcadood ee dambe iyo salaada casar labada ragcadood horaas leekaan jiray yacni labada ragcadood duhurku ee hore way dheer yihiin ta koowaad ba dheerayd ta labaadna way ka gaabneed ta saddexaad iyo ta afraadna way kasii gaabnaayeen yani labada ragcadood ee dambe way ka gaabnaayeen labada ragcadood hore micnaheedu waxa weeyaan ragcadba ragcadda ka dambaysa ayay ka gaabantay labada ragcadood ee dambe ee salaada duhur way ka gaabnaayeen labada ragcadoodee hore salaada casar labada ragcadoodee hore way ka dheeraayeen labada ragcadood ee dambe salaada casar ragcadda hore way dheereed ta labaad way kasii gaabneed way ka yar gaabneed ta saddexaad way ka gaabneed taa labaad ta afraadna ta saddexaad bay ka gaabneed ragcadood ragcad bay ka gaabantay sida kale waxaa rasuulka la sheegay calayhi salaatu wasalaam labadiisa ragcadood ee salaada casar u horeeya iyo labada ragcadood ee salaada duhur u dambeeya way isleekaayeen micnaheedu waxa weeye lab u horeeya way ka dheeraayeen labada ragcadoodee salaada casr u horeeya waa sidaas mar haddaan la yidhi labada ragcadood ee dambe ee duhurka iyo labadii casarka u horreeyay baa isleekaaday micnaheedu maxay noqonayaa labada ugu horeeya casarku way ka gaaban yihiin labada duhurka waay waxay leekaadeen labadii dambe ee duhur oo ka ka gaabna labadii hore yani way ka gaabnaayeen labada ragcadood ee casarka ee ugu horeeya waxay leekaayeen labada duhurka u dambeeya laakiin shuhur waxa weeyaan intuu taagan yahay intuu faatixada aqriyayo iyo suuradda kale iyo intuu rukuucayo intuu kasoo toosayo intuu sujuudayo yani intaa saasay noqonaysa waay wuxuu yihi sheekhu raximah llah can jubayr bni mucimin waxaa kale xadiidka fawaa'id kale laga qaadanaya waa jiraan waxaa ka mid ah inay salaadaha duhurkii casarkii sirri ahaayeen waxaa kale laga qaadanayaa in imaamku waktiyada qaarkeeda salaadaha sirriga ah uu aayad ama laba aayadood kor u qaadi karo dadku say u maqlaan oo kale yani in yaroo xogaaya dadku u dhadhow ay maqlayaan kor waa u qaadi karaa qiyuga noocaasa xadiisku waa ina tusinaya can jubayr bni mطcimin radia allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu alayhi wasalama nabiga ilaahay baan maqlay oo yaqra'u aqriya fi lmaqribi bituur salaadii maqrib isagoo watuur akriyaya ayaan maqlay salaadii maqrib isagoo watuur akriyaya ayaan maqlay ibnu daqiiq ilcid wuxuu yidhi xadiidkan jubayr ibnu muطcim uu werinayo waxa uu rasuulka ka maqlay intuuna islaamin ka hor oo jubayr ibnu muطcim waxa uu ahaa odayaashii quraysheed odayaashoodii ayuu ka mid ahaa iyo saadooyinkoodii iyo qoladii ugu sharafta badnayd dadka nasabka aadka u yaqaanina waa ahaa marka beder dagaalkii beder markuu dhacay ee rasuulka alayhi salatu wasalaam niman badan oo gaalaa uu qaqabtay ayuu wuxuu ka mid ahaa wafdi rasuulka qolo rasuulka u timid calayhi salaatu wasalaam oo ka doonaysay dadkii la qafaashay ee la hayay in loo sii daayo dabeetana isaga oo muslim aan ahayn ayuu rasuulka u yimid waktigaasi deetna wuxuu la kulmay isagoo maqrib tukanaya deetna rasuulku wuxuu salaaddii maqrib ku tukanayay waduur wuxuu yihi markaa markuu rasuulku soo gaadhay ina cadaaba rabbika lawaaqi maa lahu min daafic fakaأnamaa sadaca qalbi waxa nin carab ahaay quraan wuxuu fahmayay quraanka luqada carabida kuso degay marka wuu fahmayay ina cadaaba rabbika lawaaqi cadaabka rabbigaa mid dhacaya wey cid ri cid celin kartaana ma jirto ayuu xabaad moodaa inuu qalbigaygu dilaacay fakaأnamaa sadaca qalbi qalbigayguba inuu dilaacay baabad mooday yani marka way ku sawirantay markii uu islaamayna maalintaasi uu rasuulka la kulmay isagoo tukanaya iyo qur-aanka uu aqriyayey buu sheegay oo wuxuu yihi rasuulka ayaanaan maqlay isaga oo suuradda aqriyay isagoo suuradda aqriyay marka xadiidkan yani waktigan rasuulka la kulmay isagoo suurat tuur aqriyay wuxuu ahayd intuuna soo islaamin markii islaam markuu islaamay kabacdi yuu sheegay arinta noocaan o kale way yartay qofku inu marka hore xadiidka maqlo isagoo aan muslim aan ahayn marka dambena uu sheego isagoo markaa muslim aad iyo aad buu yar tahay waa qaliilulwuquuc dhicitaankeeda aad buu yari oo markaan uu maqlay wafdi buu la socday markaa doonayay in dad markaa la qafaashidee la soo daayo markaa wixii dhacay waktigaa wuu xusuusnaa markusoo islaamina waa sheegay waxau xadiisku sheegayaa salaaddii maqrib rasuulka alayh sala duur buu ku tegay waana dheereeyey salaadda maqrib sideedaba waa la gaabiyaa oo salaadaha gaabin ku jirta sidaa daraaddeed baa ibnu daqiiq ilciid wuxuu leeyahay waqad warada can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam fi dalika afcaal mukhtalifa fi اطuuli wاlqisar salaadda marka la eego shay keliya oo mugdarida kuma soo aroorin afcaal kala duwan baa rasul kusoo aroortay mar waa dheereeyey mar waa gaabiyey salaadaha qaar ka mid waa dheereeyey salaadaha qaar ka mida waa gaabiyey imaamu shaaficiy raximah اllah wuxuu doortay aلtaطwiiru fi qira'ati الصubxi wالظuhr salaada duhur iyo salaada casar in la dheereeyo caynkaasu doortay iyo in la gaabiyo salaada maqrib in la gaabiyo iyo in la dhexdhexeeyo fi lcasri waalcishaa salaada casar iyo salaada cishana lama gaa lama dheeraynayo lamana gaabina dhexdhexaad baa laga dhigaya marka afartii salaadood labana waa la dheeraynayaa labana dhexdhexaad baa laga dhigayaa midna waa la gaabinaya ta la gaabinaya waa tee waa salaada maqrib weeyaan waxaa kale u yihi sheekhu raximah llah والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة wixii rasuulkaa saxay calayhi salaatu wasalaam ee aynay farabadanin inuu rasuulku daa'imay ee intaa uu aad iyo aad u sameeyey in ficilka waqtiyada qaar ka mida la sameeyaa way bannaan tahay bilaa karaaha micnaheeduna waxuu gala jeedaa salaada maqrib oo kale in la dheereeyo rasuulka waqtiyada qaar bay ka dhacday oo iminka wutuur buu ku tukaday wayna dheertay ficlan waqtiyada qaar wuxuu ku tukaday suurat lacraaf buu ku tukaday salaadii maqrib maqrib buu acraaf ku tukaday suuradaasna ma dheerta oo la garanay laakiin rasuulku caynkaa umuu daa'imin oo suurado dhaadheer muu aqriisan salaada maqrib marka in waqtiyada qaar ka mida maqribka la dheereeyaa waxa weeyaan waa jaa-is way bannaanta laakiin asalku waa maxay waxay asaxday bul wamaa saxat almuwaadabatu calayh waxay asaxday in la daa'imo fahuwa fi darajati rujxaani fi listixbaab ayada ayaa saraysa xagga mustaxabka oo wanaagsan yani iyadaa sunna oo rasuulka alay sala slam shaygu daa'imay marka maqribka oo kale waxay dhahaan saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim salaada maqrib waxaanu ka bixi jirnay iyadoo qofku leebka marku uu gano halka uu ku dhaco isagoo arkaya yani waa arkay markuu leebkii uu gano halka uu ku dhaco buu arkay micnaheedu waa iftiin buu kaga baxay iftiin marka laga baxana qofki yani salaaddii waa soo gaabiyey wey oo salaaddii yani waa dheereeyma haddaa la dheereeyo mugdi baa la gelaya marka salaadii waa la khafiifiyey hore looga baxay qofku shayguu tuuro halka uu ku dhaco ayuu arkayay marka yani in salaadii la gaabinaya taasina kutusinaysa marka waqtiyada qaar kamida waa la dheerayn karaa laakiin in la gaabiyo ayaa asal waa maqribkii hadda waqtiyada qaar uu dhar la sameeyo oo layab dheeray laa bas wax dhibaataa ma laha waana jaa-is wey oo ay bannaantay bidaliil xadiidkan baa daliil u ah iyo xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu aqriyey suurat acraaf marka duhurka waa la dheeranaya si adila kusoo aroortay salaada subxna waa la dheeranaya sida xadiis iyaduna ku timid cishaha iyo casarka waa mutawasit maqribka wuu ka gaaban yahay suuradaha kale salaadaha kale عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر رسولك سفر بكسغنا فصلى العشاء الآخرة عشيه الدنب أيتكذي faqara'a wuxuu aqriyey fii ixda ragcatayn labada labadii ra labada ragcadood hore mid ka mid wuxuu aqriyey bitiini wazaytuun famaa samictu maan maqlin axadan qof axsana sawtan ka sawd wanaagsan aw qiraa'atan ama ka qiraa'o fiican minhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula jeeday markaa safar safar bay ku sugnaayeen ana nebi kaana fii safarin musaafirku ahaa fasalla alcishaa alaakhira wuxuu gala jeedaa salaada cishaa salaada cishe ayuu gala jeedaa salaadaas wuxuu aqriyay bitiini wazaytuun suuraddaas wattiini wazaytuun labadii ragcadood mid ka mid ayuu aqriyay wattiini wazaytuun yani suuraddan way gaabantay waad garanaysaa famaa samictu axada maan maqlin qof axsana sawtan aw qiraa'atan minhu ka sawd wanaagsan ama ka qiraa'a fiican sawdkiisuna waa wanaagsanaa qiraa'adiisuna way fiicneed labaduba awdu marka waa litanwiic qiraa'ada qiraa'adiisa iyo sawdkiisu labaduba way wanaagsanaayeen maan maqlin qofka qiraa'o fiican kana sawd wanaagsan qiraa'ada fiicani ama sawdka fiicani waxa weeyaan wuxuu sawdka fiicani kutusinayaa dhawaqa ama sawdka qof ka soo baxaya wanaagiisa naqamaadka yani uu samaynayo iyo sawdkiisa saafigiisa saafiga uu yahay waa waa xusnu sawdkaasi qiraa'aduna waxay u noqonaysaa xusnigeeda iyo wanaaggeeda kayfiyadda uu gudanayo iyo makhaarijta xuruufta soo saaritaankeeda marka makhaarijta xuruuftana si fiican buu usoo saaro meelaheedu buu kasoo saaray sawdkiisuna saafiguu ahaa waana qurux badnaa yani aada buu qurxiyey sawdka yani qur-aanka qurux badan ba lagu aqriya qofka in kuu siiyey ilaahay subxaana wa tacaala qofka yani sawdka ilahay ku siiyey waad ku aqriyaysa xuruufta makhaarijtiisina waad ilaalinaysaa oo xaraful makhrijkiisii iyo iyaad ilaalinaysaa iyo dhawaqiisii sawdkana waad ku fiicnaysiinaysaa saa daraadeed ba rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay nabiyillaahi daawuud calayhi salaam inuu aad iyo aad u sawd wanaagsanaa abu muusa alashcarina wuxuu ku yidhi laqad uutiita mizmaar min mazaamiri aali daawuud waxaa lagu siiyey yani sawd fiican nabiyillaahi daawuud sawdkiisi wanaagsanaa mid ka mid ayaa lagu siiyey yani waxa weeyaan aad buu usoo ficnaa nabiy llaahi daawuud calayhi salaam markuu aqriyay waay xadiidku wuxuuna tusinayaa salaada cishaaye lafteeda inay waqtiyada qaar gaabnaan karto inkastoo maanta musaafir ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo salaadii waxa weeyaan wuxuu ku aqriyay watiini wazaytuun wa tuuri siniin marka in suuradaha gaagaaban lagu aqriya salaada cishaaye lafteedii xadiidku waa nuqsinaya waa khafiifiyey salaada cishaaye qur-aanka kor baa loo qaaday wuu la jahar rasuulku hadduuna la jahar lahayna muu gartay watiin wazaytuun inuu aqriyay alcishaa alaakhira ahlu cilmi qaarkood way diideen in magaca loo bixiyo salaada cishaaye laakiin xadiidku waxaa ka muuqatay inay bannaantay in lagu in lagu itlaaqi karo rasuulkuna musaafir buu ahaayo dee safarka waxa u ilaalin dadka tacabka la socda iyo socodka dheera lasoo galay iyo iyo deetna salaada usoo gaabin marka qofka musaafirka kolley salaada waa waa khafiifinaya saa daraadeed baaba laba ragcadood ba looga dhigay salaada afarta ahayd salaadaha afar afarta qofka musaafirka sida inoo iman doonta insha allahu tacaala wuxuu tukanayaa laba laba can caaisha radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama bacatha rajula nin ayuu daray calaa sariyatin sariye ayuu madax uga dhigay bacaa rajula calaa sariyati sariya ayuu wuxuu uga dhigay madax nin buu madax uga dhigay sariyadu waxa weeyaan waa koox markaa ciidanka ka mid a qicat min aljeish waa koox ciidanka ka mid a oo imaamku uu u dirayo dagaal buu diray ama dagaal buu u diraya meel buu dagaal ku qaadi leeyahay waa ciidankii weynaa qayb ka mida weeyaan tirada ugu badan ay noqon karaanna waxa waa afar boqol afar boqoloo nin oo tirada ugu faraha badan lay gaari karaan iyo way ka hooseynayaan marka in yaroo ciidanka ka mido intaa leeg ama ka hooseyso ka yar buu dirayaa meel buu u dirayaa ama sahan buu u diri karaa inay meel soo sahamiyaan inuu meel weerar ku qaadaan ciidanka qayb ka mida weeyaan marka waa in yaroo marka ciidanka weyn ka mid a baa sariye la yidhahdaa marka kooxdaa ciidanka ka mida buu wuxuu ka dhigay amiir buu uga dhigay bacatha rajulan calaa sariyati yani taliyu uga dhigay waa yani ninka hogaaminaya weeyaan fakaana ninkaas wuxuu aa yaqra'u liasxaabihi asxaabtiisu wuxuu aqriyi jiray fii salaatihim salaadooda ayuu aqriyi jiray qur-aanka yani qur-aanka u aqriyi jiray fayakhtimu biqul huwa allahu axad wuxuu kusoo gebagabayn jiray qul huwa allahu axad markuu markuu yani uu salaadii qur-aanka aqriyo qur-aankiisu wuxuu ku gebagabaynaya qul huwa allahu axad falamaa rajacuu markay soo noqdeen dakaruu dalika lirasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilahay wuu sheegan rasuulka ilahay ninkani markuu la tukinayo wuxuu kusoo khatmaa un qul wallahu buu kusoo gebagabeeya faqaala saluuhu weydiiyey buu rasuulku yihi alayh salaam liأyi shayin sanaca dalika caynka wuxuu u sameeyey hala weydiiyo markii u war maxaa caynka hoo samaysa bal ninkan wuxuu caynka horta hoo sameeya hala weydiiyo buu saluuhu weydiiya liأyi shayin sanaca dalika caynkan wuxuu u samaynayo hala weydiiyo wuxuu caynka u sameeyey hala weydiiyo fasa'aluuhu waa weydiiyeen faqaala ninkii wuxuu ugu jawaabay oo uu yidhi inahaa sifatu araxmaani caza wajal suuraddan qul huwallaha la yidhaahdaa ilaahay sifadiisii weeyaan oo ay kas ilahay bay sifaynaysaa caza wajal fa ana uxibu waxaan jecelahay an aqra'a bihaa inaan suuradda aqriya baan jecelahay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi akhbiruuhu uga warrama ana allaha tacaala yuxibuhu inuu ilaahay jecel yahay uga warrama lafdigan muslim baana akhbiruuhu uga warrama ana allaha tacaala yuxibuh inuu ilaahay jecla jecel yahay uga warramo yani jacaylka uu jeclaa suuraddaas buu ilahayna jeclaada ya ilahayna waa jeclaada subxaanahu wa tacaala qisadan oo kale waxaa wariyey saasoo kale anas sida iyadana saasoo kale markaa saxday bukhaari iyo keyrkii ku sugan laakiin halku iminka ninkani uu markaa ka ahaa ciidanka hogaamiye u ka ahaa ciidan loo diray ninkaas imaam buu ahaa oo quba ayuu imaam ka ahaa oo reerkooda iyo tareetolka ayuu tukinayay marka ninkaas markuu faatixada aqriyo ee suuradda kalena u aqriyo wuxuu aqri jiray qul wallahana u aqri jiray markuu aqriyo waxa weeyaan faatixada aqriyo qul wallaha ayuu aqriyey dabeetana suurad kalena u akhriyey intuu qul wallaha aqriyo iyo suurad kalena akhriyey dabeetana markii caynkii dadkii ku farabadatay uu tukinayay way u yimaadeen waxay ku yidhaahdeen dee laba suuradood baad israacinaysaa oo qol wallihu baad mar kasta aqriyaysaa ma waxaad filaysaa inaanay kaa gudaynin iyada la-aanteed waxaad samaysaa miduu ku kaaftoon ama qol wallaha ku kaaftoon ama suuradda kale ku kaaftoon dabeetana wuxu uhi anigu caynkaa yeeli maaye haddaad doonaysin in caynkaydu ku yani caynkaad joojin maaye haddaad doonaysin in aan marka waxa weeyaan aan joojiyo waan idinka tegaya cid kala samaysta oo idin tukisa haddaad diideen inaan marka caynkaa idinku tukiyo waan iska tegaya anugu cid kale u yeedha deetana dadku waxuu arkayay ninkii ugu khayrka badnaa inuu ahaa ugu wanaagsanaa waxay nacen marka ninkii ugu wanaagsanaa inay ka tago oo nin kale ay keensadaan rasuulka u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam qisadii ba rasuulka uga warramay waxa ninkan caynkaas buu sameeyaa rasuulku wuxu bal u yeedha waad la yeedha wuxuu ku yidhi maxaa kuu diiday nimankan reetolkaaya waxay kugu leeyihiin inaad yeeshin maxaa kuu diiday wuxuu ihi suuraddan suuraddan qolwalluhu waan jecelahay suuraddaa waan jecelahay sidaa daraaddeed waxaan jecelahay salaadad ku dhex akriyo dabeetana wuxuu ku yihi xubuka iyaahaa adkhalaka aljanna jacaylka suuraddan aad jeclaatay jannadii buu ku geliyay buu rasulku yihi alayhi isalaatu wasalaam ya marka suuraddu yani qolwallahu suurad yar maaha suurad aad iyo aad u weyn weeyaan saxaabigana wuxuu sheegay anahaa sifatu raxmaan allaha raxmaanka sifadiisii weeyaan waa sifaynaysaa qul huwa allahu axad allahu samad labadaas oo keliya yaa sifaatu lkamaal oo dhan kusoo ururaya axad asmaada ilaahay labadaas sifo ee magac ee ilaahay uu leeyahay ayaa labadaasbu waxa ay shamlisanayaan jamiicu sifaati alkamaal sifooyinkii kamaalka ahaa oo dhan bay koobsanayaan sidaa daraaddeed bay faatixa qolwalluhu wuxuu noqday thuluth lqur'aan qur-aanka marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan weeyaan waxaa li qur-aanku waa tawxiid iyo iyo caqiidad iyo qisas iyo axkaam qaybta tawxiidka oo dhan ilaahay keliyeelitaankiisa la keli yeelayo cibaadada loo keli yeelayo rabbinimada loo keli yeeliyo sifooyinka uu leeyahay asmaada wanaagsan uu leeyahy loo keli yeeliyo intaaba waxaa koobsatay suuradda qul huwa allahu axad marka jacaylkii uu jeclaaday ninkaasna waxay keensatay inuu jannadana galo ama sida oo kale inuu ilaahayba jeclaado subxaana wa tacala qofku ilaahay jeclaadana waa qof waxa weeyaan jannada galay wey jannada ugu taagsan gelitaankeeda hadduu ilahay ku jeclaado de waxa weeyaan khayr ka adduun iyo akhira labadaba waa waad shulaysatay wey waay waxay kutusinaysaa xadiidku wuxuu kutusinayaa saxaabada ridwan ullahi calayhim fiqigooda iyo fahamkooda ya niman carabana way ahaayeen oo kale dee qur-aanka way fahmayeen luqada carbeedna waa kusoo degay macaanidu xambaarsan yihiin faraha badan le waaweyn aad iyo aad bay u fahmayeen marka suuraddaa weynideeda ayuu fahmay saxaabigan deetana waa ka aqriyay salaad walba ku aqriyay aqrintana iska aqrin maaha iska ilaali imanka saxaabiga markii la weydiiyey wuxu uhi sifatu raxmaan weeyaan waan jeclahay waa ikhlaas buu aqriyay qalbigiisa min sidqin wa ikhlaasin wa tadaburin wa yaqiinin wa raqbatin wa khushuucin waa ku khushuucay suuradda yani khushuuc suuradda markuu aqriya waa khushuuc buu dareemay ikhlaas waa u fiirsanay yani aad iyo aad buu yani u dhuuxayay macaanida ay ku jirto sidaa daraaddeed baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey salaatuleil habeenuu tukanayay inuu aayad qur'aan oo keliya hal aayad oo keliya inuu habeenka o dhan ku tukadaba uu ku celcelinay aayaddu ku celcelinay ku celcelinay uu ku uu rukuucaa ragcadda labaadna iyadunbu ku celiyaa uu rukuucaa ta kale haddana iyadunbu ku celiyaa yani aayaddan qur-aanka weynideeda awgeed buu rasuulku ugu celcelinaya calayhi isalaatu wasalaam waxaa xadiidka laga qaadanaya aay kale in ragcad keliya faatixada dabadeed laba suurad la aqriyi karo oo kale suurad buu aqriyey fa wuxuu ka dambeysay qululuu haddana ka dambeysay waa laba suuradood marka laba iyo saddex ba waa aqriyi karaa qofku waxa weeyaan faatixada dabadeed can jaabirin radia allahu canhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ معاذ حكور رسولك عليه الصلاة والسلام فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى هداد كنت لهيد بسبح, بسبح اسم ربك الأعلى يو الشمس وضحاها يو الليل إذا يغشى أيا وناكسنان لهيد فإنه يصلي وراك حقا قد بوحا كنت كنيا الكبير كي وينان والضعيف كي تقدرنا وذو الحاجتين كي باهي صاحبك فلولا صليت هداد كنت لحد أما فلولا صليت مياد كنت كتب بسبح اسم ربك الأعلى مثلا ولا قصاش كتوري وصحابي معاذ سنة هروس وشيني وحويان صلاة العشاء وحلت كنت الرسول عليه الصلاة والسلام haddana intuu ka tagu reerkooda magaalada duleedkeeda degan buu tegi jiray salaada cishaay buu tukin jiray iyaga marka wuu ku dheerin jiray way ka saashkatoodeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray inuu soo gaabiyo sabbix isma rabbika laclaa washamsi waduxaaha waleyli idaa yakshaa suuradaha gaagaaban aqriya oo ku tuki dadka waayo dadka waa kala duwan yihiin oo dad dad ducafaa baa ku jira faina waraaka alkabiir odigii weynaa da-da ahaa kii daciifka ahaa taagta darnaa ama xanuunsanayay ama iska awood awood aan lahayn wadulxaaja ninkii mashquulka ahaa ee baahidu sa intaas way kugu daba tukanayaan in meel fog laga imaado dad lagu carraabaya kugu daba tukanaya marka salaadii soo gaab xagga horena waynu kusoo marnay xadiidkan oo kale macnihiisa oo kale markaas sheegaya khulaasaduna waxa weeyaan uun inuu imaamku dad ku daba tukanaya xawaashooda muraaceeyo dad far badanoo kala duwan ba ku daba tukanaya marka inuu ilaaliyo iyo aad iyo aad u muhiima halkaaynu ku dayna wa sala allahu calaa nabiyina maxamed
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم باب ترك الجهر باب يهي kor in loo qaado oo laga tago bismi illaahi araxmaan raxiim bismi illaahi araxmaan raxiim bisinka oo kor loo qaado marka salaadda la tukanaya salaaddii jahri ahayd in laga tago ayuu baabu yahay baabun ay haadaa baabun kani baab wuxuu yahay tarku ljahri bibismi illaahi araxmaan raxiim kor u qaaditaankii bisinka kor loo qaadayay oo laga tago ayuu baabu yahay marka bisinka yani xadiid xagga horena kusoo marnay xadiidu caasha inuu ahaa baan filayaa bisinkuna waa aayad ka mid kitaabka ilaahay
suurad walbana waa lagu furfurtaa marka laga reebo suuratu bara waxaana loo keenay bisinka lilfasli bayna suwar اlqur'aan suuradaha qur'aanka in loo kala dhexaysiiyo ayaa bisinka markaa loola imanaya marka masalada yani uu baabaystay sheekhu waxa weeyaan marka marka salaada la tukanayo qur'aankiina lala jahrayo bisinkii miyaa lala jahrayaa masale lama jahrayo masaladaa weeyaan bisinkii la aqriyayo oo lala imanayo iyada waa lala imanayaa lagama tegayo bisinkii laakiin kor mala miya loo qaadayo mise looma qaadayo taasuu ka warramaya عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك وحلق وري أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي وأبا بكر وعمر أبو بكر عمر رضي الله عنهما كانوا وحيهايين ystaftixuuna asalaata salaadda waxay ku furfuran jireen bialxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu iyo qur-aanka ku furfuran jireen salaadda ku furfuran jireen wa fii riwaayatin riwaayo kaloo muslim uu leeyahay riwaaya ahaaniya waa limuslimin sallaytu maca abi bakrin abu bakr ayaan miciisa ku tukaday iyo wa cumara iyo wa cuhmaan yani abu bakr iyo cumar baan la tukaday iyo cuhmaan falam asmac axada minhum qof ayaga ka mida kamaan maqlin oo yaqra'u aqriyaya bismi illaahi araxmaan araxiim walimuslimin muslim waxaa u sugnaatay sallaytu khalfa annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay gadaashiisa ayaan ku tukaday wa abi bakrin iyo abu bakr iyo cumar iyo cuhmaan fa kaanuu yastaftixuuna waxay ku furfan jireen bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilah bay qur-aan ku furfuran jireen laa yadkuruuna may sheegi jirin bismi illaahi araxmaan araxiim fii wali qiraa'atin qira'a awalkeeda may sheegi jirin walaa fii aakhirihaa xaggeeda dambena may sheegi jirin marka walaa fii aakhirihaa waxaa laga yaabaa inay mubaalaqa iska tahayo yani suuradda aakhirkeeda bisinku uma dambeyo lakin waa ama waxaa kale laga yaabaa walaa fii aakhirihaa inuu gala jeedo markuu suuradda faatixada dhammeeyo oo kale suuradda kale waa aqriyayuu bilaabayo bisinku ma bilaabi jirin laakiin suuradda aakhirkeedu bisinku ahaaday maaha micnaheedu walaa yani sidaa maaha waay xadiidka hore bukhaari muslim waa isku waafaqeen kaanuu yastaftixuuna asalaata bilxamdi lilaahi rabbi alcaalamiin riwaayada labaad muslim baa markaa isagu wariyey riwaayada saddexaadna muslim baa wariyay sallaytu khalfa nabiyi sal abi bakr wacumar wacuثmaan fakanuu yastaftixuuna bilxamdu lilah rabi alcaalamiin laa yadkuruuna bismi illahi الraxmaan الraxiim fii awali qira'ati walaa fii aakhiriha marka xadiidkan anas ahlu cilmiga qaar ka mida markaa way طacniyeen sanadkiisa waxbay ka sheegeen waxyaabaha lagu laga sheegayna waxaa ka mid a alfaadda kusoo arooray kala duwan saas daraaddeed ba idiraab inuu mudarib yahay alfaadda marka xadiidku ayay markaa ku cileeyeen waxaa kale lagu cileeyey nin mudalisa baa ku jira baa la yidhi cilal kale oo fara badanna waa loo sheegay culimmada cilaysay xadiidka waxaa ka mid a ibnulmulaqin oo markaa kitaabka sharxay waxaa ka mid a ibn cabdilbar ayaa isaguna markaa saas oo kale xadiidka cileeyey waxaa kale cileeyey culimo badan oo kale oo uu ka mid yahay suyuudi alxaafid ibnu xajar raximah llah cilalka xadiiska loo sheegay o dhan ba waa ka jawaabay kitaabka fatxulbaariga aad iyo aadna ugu dheeraaday khulaasadana xadiidka waa saxiix weeyaan cilalka loo sheegayna dhammaantood marka xadiiska waxa ma yeelayso waxaana xadiidku uu tilmaamaya siduu anas radia allahu canhu uu sheegay inuu rasuulka la tukaday calayhi salaatu wasalaam isaga dabadeedna abu bakr buu la tukaday abu bakr dabadeedna cumar buu la tukaday cumar dabadeedna cuثmaan buu la tukaday toban sannood rasuulku u shaqaynaya calayhi salaatu wasalaam labaatan sannood in ku dhowna waxa markaa uu noolaa abubakr iyo cumar iyo cumaan waktigoodii buu noolaa marka yani rasuulka ahdigiisii waa la tukaday waa la joogay abubakr iyo cumar iyo cumaanna sidaas oo kale ahdigoodu waa noolaa intaasiba markuu ku daba tukaday waxa uu arkay salaadda markay tukanayaan salaadda jahriga ah in ay bisinka kor ayna u qaadi jirin oo waxay ku furfuran jireen alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin bay salaada ku furfuri jireen ama qira'adaba ay ku furfuri jireen sida xadiidkii hore aynu kusoo marnay marka riwaayada ugu dambaysa ee muslim uu soo saaray laa yadkuruuna bismi اllaahi الraxmaan الraxiim bisinka may sheegi jirin fii awali aayati walaa fii aakhiriha yani miyaa sir siran wa jahran miyaa looga tegaya may uga tegi jireen ahlucilmiga qaar kamida caynkaas bay ku fasireen marka khulaasada hadaynu soo khulaasayno marka hore bisinka oo kor loo qaado salaadaha jahriga ah imaamka ama maam imaamka ama munfaridku markuu qur-aanka aqriyo inuu bisinka kor u qaado rasuulka kama sugnanin calayhi salaatu wasalaam isaga ficil ahaan axaadiida ka soo aroortayna may asixin waxaa ka sugnaatay in uu markaa siraysan jiray ama bisinka saxaabada kamay maqlin waxa uu aqri'i jiray uun faatixadu kor u qaadi jiray bisinkana hoos buu dhigi jiray sidaa daraaddeed baa imaamu اlbaqawi wuxuu leeyahy raximah اllah fi sharxi sunna dahaba akharu ahli اlcilmi min الصaxaabati faman bacdahum ilaa tarki اljahr bالtasmiya culimmada bedidooda waxay ku tegeen culimmadaasu markaa saxaabadii ah iyo kuwii ka dambeeyey in aan lala jahrin oo aan kor loo qaadin bisinka bal hoos bay u dhiganayaan oo way siraysanayaan bisinkii faatixadiina kor bay u qaadayaan waxaa ka mid a qoladaasi abubakar iyo cumar cuhmaan cali iyo hayruhu iyo hayrkood deetna wuxu uhi huwa qowl ibraahim annakhaci wa bihi qaala malikun wاthawriyu wabnu lmubaarak wa axmed wa isxaaq wa asxaabu الra'y intaas oo dhan ayaa madhabka caynkaasa ku tagtay oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciinkiiba leh markaasuu wuxu uhi waruwiya can ibni cabdillaahi bni muqafal waxaa laga wariyey cabdillaahi bni muqafal inankiisii wuxuu yihi samictu abi samicanii abii wa ana aquulu bismi illaahi araxmaan araxiim maalin anigoo tukanaya ayuu aabbahay aabihii markaa waa saxaabi cabdillahi bni muqafal weeyaan aabbahay baa imaqlay buu yidhi aniga oo bisinkii kor u qaaday deetana markii salaadda aan ka baxay buu wuxuu yidhi ay bunaya iyaaka walxada inankaygiiyow adiga iyo waxyaabaha diinta lagu soo daran idin kala digaya iska ilaali waxaan rasuulku samaynin calayhi salaatu wasalaam inaad samaysid iska ilaali buuli qad sallaytu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay baan la tukaday maca abi bakrin wa maca abi bakrin wa maca cumar wa maca cuhmaan abubakar baan la tukaday oo cuhmaan baan la tukaday oo cumar baan la tukaday falam asmac axada minhum yaquuluhaa mid marka ayaga ka mid ah oo bisinkii kor u qaadaya maan maqlin buuli falaa taqulhaa ha odhanin idaa anta sallayta faqul alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin markaad markaa aad tukanaysid waxaad tidhaahdaa uun alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin axmed baa wariyey tirmidina waa xasan buu yidhi marka khulaasadu waxa weeye saxaabada badidoodii waxay ku tagsan yihiin in bisinkii aan kor loo qaadayn salaadihii jahriga ahaa waa la saraysanaya sunuhuna waa caynkaas bisinkii hoosba loo dhigaya lagama tegayo oo waa la saraysanaya qiraaadii faatixada kor loo qaaday faatixada kor loo qaaday ahlu cilmigu halkan markaa saddex qowl bay ku leeyihiin afarna waa laga dhigay oo sancaani o kale qowl afraad buu ku daray qole waxay leeyihiin bisinka laa siran walaa jahra hoosna looma aqriyayo korna looma qaadayo waxaa u daliila xadiidka may daliishadeen oo u dambeeya laa yadkuruuna bismi illahi araxmaan araxiim mamay sheegi jirinba lamaba aqriyi jirin laa siran walaa jahra faatixadun baa la aqriyaya un alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin un baa laga bilaabayaayo bisinkii lama akriyi maayo hoosna loo akriyi maayo korna loo qaadi maayo imaamu maalik baa caynkaa ku tegey ahlulxadiidka iyo saxaabada in badan oo ka mid a iyo in fara badan oo culimada ka mid waxay iyaguna ku tegeen imaam maalik uu ka mid yahay axmed bn xambal iyo isxaaq ibnu rahway masalada imika kanaynu sheegayno oo bisinka waa la siraysanayaa hoos baa loo aqriyayaa faatixadiina kor baa loo qaadaya ogow salaad waa salaaddii jahriga ahayd weeyaan ma aha salaaddii sirriga ahayd maaha sida duhurkii oo kale ama casarkii oo kale duhurkii casarkii waa la aqriyaya qur-aankii baa la aqriyaya hoos baa loo aqriyaya waxba kor looma qaadayo marka bisinkina waa ka mid marka hoos baa loo wada aqriyay maca bisinkii maca faatixadii hoos baa loo aqriyaya laakiin salaaddii kor loo qaadayay sida maqribkii cishihii iyo subxii oo kale iyo iyo jimcihii ee salaadaha kor loo qaadaya laga warramaya marka bisinkii waa la saraysanayaa qiraa'adiina kor baa loo qaadaya oo faatixadii marka la aqriyay faatixadiiba kor loo qaadaya qolada saddexaad waa imaamu shaafici raximah llah wuxuu yidhi bisinkana kor baa loo qaadaya faatixadana kor baa yani qiraa'adina kor baa loo qaadaya labadaba kor baa loo qaadaya qolo afraad madhab furanna waa la sheegay sidaynu tilmaano sancaani baa sheegay waxaana markaa ay qoladaas iyagu yidhaahdeen qofku khiyaar buu leeyahy qofkii doonaana kor buu qaadayaa qofkii doonaana waa siraysanaya yani khiyaar buu leeyahy marka haddaynu soo ururino waxa weeyaan sida sunnaha ee rasuulka ka sugnaatay calayhi الsalaatu wasalaam waa in bisinkii la siraysto oo hoos loo dhigo qiraa'adiina lala jahro taas waa mid way dhici kartaa waqtiyada qaar ka mid ah in kor loo qaado iyaduna yacanii axaadiid soo aroortay abu hurero kale waa ka sugnaatay inuu markaa yidhi salaad bani tukinayaa deetna dadkii uu tukiyey deetna bisinka uu bilaabay bismi illahi raxmaan raxiim markuu bisinka kor u qaaday faatixadii waa aqriyey waa rukuucay waa sujuuday salaaddii markuu dhameeyey wuxuu yihi anugu waxaan idinku eegi yani salaaddeeda waxay aad iyo aad u shabahaysaa salaadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka bisinku kor u qaaday marka yani inkastoo ina sariix ku ahayn rasuulku alayhi sala inuu kor u qaaday haddana ficilka noocan oo kale wuxuu kasoo warinaya abu hurayra nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waqtiyada qaar kamida bisinka waa lala jahraya kor baa loo qaaday laakiin in la siraysta afdal ah oo sida fadliga badan waa in hoos loo aqriyo kor haddaa loo qaado wax dhibaataa ma laha laakiin sida sunnaha ee fadliga badani waa in la siraysto oo hoos loo dhigo weyaan xadiidkan oo kalena dee xagga hore ayaynu isagana aynu kusoo marnay waxa aynu yar raacinaynaa uun shaarixa kitaabkan markaa sharxaya ayaa waxa uu leeyahay ikhtalafa alculamaau hal ilbasmalatu aayatu min alfaatixati am la aayad faatixada ma aayad ka mida mase aayad ka mida maaha iyadana horeyn maalintii hore soo tilmaanay ahlu cilmigiina qola yidhaahdeen waa aayad ka mida qolna yidhahdeen may aayad ka mida maaha markaasuu wuxuu leeyahay waa aayad faatixada ka mida waxaana u daliila xadiida abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ida qara'tum alxamdu lilah faqra'uu bismi illahi araxman raxiim inaha um lqur'an wa um lkitaab wasabcu lmathani bismi illahi araxman raxiim ixdaa aayatiha markaasu wuxuu yihi wahuwa صaxiixu marfuucan wamawquufa yani xadiidku waa saxiix bule ala ay xaal xadiidku markaa wuxuu yihi rasuulku wuxu yihi alayhi الsalaatu wasalaam markaad alxamdu aqriyaysiin bismi illahi الraxmaan raxiimna akriya faatixadu waa um اlqur'aan waana um اlkitaab waana asabcu اlmathani bismi illahi الraxmaan raxiimna waa ixdaa aayaatiha aayadaha faatixada mid ka mida weeyaane ha ka tegin oo aqriya marka xadiidkana saxiix buu ka dhigay ala ay xaal hadduu xadiidkaas saxiix noqdo waxa uu naqsinayaa in faatixadii bisinku uu aayad ka mid yahay markaa faatixadii qur-aankana waa ka mid bisinku qur-aanka waa ka mid laakiin faatixada ma ka mid a mase ka mid maaha ma aayad ka midaba mase aayad ka mida maaha baa markaa ay isku khilaafeen marka wuxuu rajaxaya isagu oo xadiidkan u daliiliyey inay tahay aayad ka mid ah waxa weeyaan faatixada baabu sujuudi sahwi wuxuu baab u yahay sujuudu sahwigi sujuud sahwi ayuu baabu yahay